magaalada berbera waa kulayl xilligani oo xagaaga wakhtiga ay tahay aad iyo aad bay u kulushahay derajada xaraarada waxay gaadhaa afartan markay ugu sarraysanaa afartan iyo shan bay gaadhaa marka berber waa meelaha ugu kulul adeegyadii loo baahnay xagga qaboojintana aad bay ugu yar yihiin badanaa dadku waxay isticmaalaan dadka caadigii meelahan kuraasida cadiirka iyo hurdadooda iyo bal imanka waxay la fadhiyaan wiil dhallinyara magacagay sheeg cabdiraxmaan adamus
iyo nin odaya isagana jaamac faarax diini jaamac adigaan kugu bilaabe bal xagaaga ka waran intay leegbad berbere u soo joogto ad ka xagaasay ilaa in ka badan afartan yaan joogaan aan ka xagaasay maxaad uga bixi weyday kulaylka marka maxaa kugu jira bay dee halkaasaan u dhashay magaaladii dhashaan joogaa dee sidee baa marka aad isleedahay dadku way ula qabsanayaan kulaylkan aad aad arkaysa dadku ee dhibaatada ahay waa lala qabsanaya waxaa loola qabsanayaa dabiiciyan baad ula qabsanaysaa markaa biyo qabow iyo baraf iyo xaad maysa biyo caadi unbaad cabbaysaayoo qaboodso aad shaqaratay iyo amar dabaan qabow unbaad ka cabbaysaa waad iskala qabsanaysaa ii warran adigu wiil dhallinyara baa tahay bal ka warran intee leebaad ka xagaysatay adiguna ilaa shanlaatan sano shan iyo labaatan sano markaad kaba baxdid aa kama baxo ka warran kulaylka maxaad ku tilmaamaysaa marka kuleelka runtii adigu wakhtiyadan dambe aad buu kululih maxaad isticmaashaa marka kulaylka dee kolba qofku awoodiye inta badan marxadan iska isticmaalaado sidan odaygu sheegayo waxyaabihii hore qadiimiga ahay maalan jalxaddii iyo jawaano la qoystay iyo ma isticmaasha imika wakhtigan la joogo jalxadii horta way dabar goe waxaa la isticmaalaa jikamadan laatanka laytulo jawaan lagu shaqlo iyo jawaanada la isticmaalo ee guryaha kale wajaadaha kale lagu xidhayo adigu bal ii waran waxaad tihi afartan sanaan ka xagaasiday halkan xagga hurdada ka waran iyo cadiirkan la isticmaalaya iyo bal ka waran haddaad dadka u sharaxdo hurdadu waxa weeye waa caadi waad iska seexanaysaa hurdaada marka laydhu soo dhacdo dabeetana haddeed xagaa soo dhacna waabaad iska seexanaysaa caadi weeye dhididi maysid labada juun iyo jula iyo lama dhiido dabeel baa dhacaysa marka waa caadi weeye hurdadu
kiisotan kulaylka xagay caadi ka tahay waxa weeye kurayl badan baan jirin dabeelaha soo dhacaya dabeel xagaa baa soo dhacaya annagu waanu baranaad leeda waa seexanana hawa baseexana annagu hawa seexana waa kuleedahay markaa sariirahan cadiirka ku seexataan sariiraha cadiirkaanu ku seexanaa iyo kuwa yaro looxo shaandhaleba inta waa iska seexanaa okay adigu dhallinyaradiinnu oo ka qashaaftano kuma seexataan bahalan cadiirka ahee guriga gudihiisaad iska xamishaanoo kuleylka maya adugu banaanka lagu seexdaa sariiraha cadiirka iyo sariiraha adigu sheegaya ay falakadaha looxaanta oo adugu shaandhaa si aad uumiga uumigu kaaga baxo dhulkana kor u kacsanaatid oo uumiga dhulka ka kacaad ayaa sariiraha lagu seexdaa adu cadiirka iyo kuwa looxaanta guryaha hortoodao kale iyo daaradaha oo kale gudaha wakhtigaa kuleelkana guryaha lama xamili karo ka waran wakhtiga xagaaga ayaaba caafimaad badan bay reer berber ku leeyihin aniga imanka mukhaayadda fadhiya waxay ku leeyihin wakhtigan kulaylkaaba oo cayayaanka iyo duqsiga iyo gidi ma jiro bal taa ka waran been maaha xagaaga kuleelkaa caafimaad badan waayo waxa la wixii xanuuna jirkaa ku jooga way kaa soo baxayaanba maxaad taa ka leedahay adigu waa runtii sababtoo ah wakhtigan qabowgoo kale hargebka iyo waxyaalahaas iska badan carruurta ku badan iyo dadka waaweyn ku badan wakhtigan kuleelkana adugu kuleelkaas wuxuu sababayaa adugu wakhtiyadaas inuu duqsiga oo kale aan la arkin markaa kuleelka wuxuu ku fiican yahay isagu qofkii noloshiisa markaa hargebka iyo waxyaalahaasaan la kulmay imanka mukhaayadahana kaloo la fadhiyo kale yaa u badan xamaalinta iyo dadka shaqaalaha cid walba iskugu jiraan cid walba dhallinyaradii dadkii waaweynaa dadka adugu shaqaalaha ee muruqmaalka iskugu jiraan cid walba maxaad ka shaqaysaa adugu imanka kastamkaan ka shaqeeya marka waad u baratay wana barto in badan intaa dhowr laatankaas reer waan joogay reerka intiisi kale waa xagaa baxeen may way joogaan dhammaantood maxaad kale odhan lahayd markaa xagga xagga dhididka iyo balka horse loo isticmaala dhididkoo kale waxaa loo isticmaala adu wakhtiga xagaag oo kale qof marka kulaado kale koob shaah hadduu iskaga koob shaah hadduu cabo dhididkaa ka imanaya baa qofkii qaboojinaya oo hawadaa ku dhacaysaa markii qofka qaboojinsa ku dhidido qof marka waa layska ilaaliyaa biyahan qabow aan cabayna annagu dadka aan garanayn biyaha qabow marka qofku cabo haraad buu ka sii qaadaya iyo kulayl caafimaadkana u ficna bay leeyihin caafimaadku ma ficnaha balka waran ma dhaba in la iska ilaaliyo biyaha qabow biyaha qabow waa la iska ilaalinaya wax kulul baad iska cabaysaa biyaha kulul biyaha qabow lahbad baad ka qaadaysaa jirkaagun baa sii kululaanayo xubana ku qaboojin maayaan inta afkun bay kaa qaboojinayaan laakiin wax kale kuu tari maayaan markaana waa sii kululaanaysaa markaa wax kululun baa ku qaboojinaya sallallahu alayhi dhiidkana kaa biinaya ii waran adigu xaggee ka shaqaysaa imaka ma shaqa mahaysidiya mayaanu shaqa ma haya imika waxaan camalan hayaa ma jirta imika waan iska joogaa maxaad ka shaqayn jirtay beryihii hore markaa waxaan ahaa biiterman baan ahaa rijiilaan ahaa berigii hore ya marka hadda shaqa ma jirto shaqa ma jirto haa hadda waaba gaboocid wax ma deersantay aad baad u mahadsantiin